waa mahadsan tahay horta weliga waxaa la rabaa maxamed daahir waa mahadsan tahay shirkaas meesha laga furay waa waxaa isdhahaa shimbiro heesa waaye ma aha shir yani laga rabo in looga taliyo aayaha ama dadka shacabka ama yani labada gobola ma aha shir in looga taliyo la rabo ee waa dad in la isku diro la rabo marka waxaan leeyahay aragtintii nimankii xalay ka hadlay oo yacni walaalaha aan haynay oo heer joohir ahaay oo hadlay oo shirkaas waa fishilma yiri oo yacni haddii ilaahay idhaa eedaasna waxay iskale dawladda federaalka ha iskale marka dastuurka in laga boodinona waa fiican tahay annagu nimankaasaa ku raacsanahay nimankii hadlay oo yiri fishilkaasaa ku dhacay marka shimbirow heesana lama rabo waxaa loo baahan yahay dadka ahalka ama muslimka ama dawladda aad u tahane waa in la tixgeliyo oo ayagu tixgelin iyo waxqabad iyo yacni siday rabaan iyo sidii dawladnimo in lagu hagaajiyaa la rabaa aniga waxaan u arkaa shirkaas in dadka laysku diraayo oo dhibaato layskugu dhiibaayo oo yacni aan u arkaa nabad ha la abuuro oo hala nabdeeyo dadkaas meesha ku dagaalsan oo hiiraan oo afar sano dagaal hagada ku socday ha la heshiisiiyo kadibna danaha in halaysku kahayna madax baneeyo haddii dawladda federaalka ah u diiday meeshay la aadiyo meeshay ujeedina ayadaa taqaano waxaanan u malayna yani in meeshaas beesha caalamkuna ay arki doonaan dadka shacabka oo labada gobol joogaane dad waxgarad oo adduunya arki jira waaye waa ka tashan doonaan
waa tahay marka isku dire iyo iska horkeen soomaalida udhexeeya ayaad ka dhawaajisay oo beelaha in hadda la iska horkeenayo yaa arrintaa wada maxaad isku dirka u aragtaan oo aad ku caddaynaysaa in isku dir hadda dawladdu wado maxaa caddayn ood u haysaa nabadoon waxaa caddayn oon u hayaa dadku wuxuu leeyahay dad beel dhaqa iyo dad dundhaq oo uu leeyahay dundhaq iyo dad dhaqaa la yidhi marka dadkaas nabadoonyo u leeyahay ugaasyo u leeyahay siyaasiyiin u leeyahay dadku meel walba u joogaba dad dhaqan u leeyahay dawladdu waxaa la rabaa dadkaas dhaqanka ah inay yacni wax u sheegto oo laga xiriiro oy kaashato oo bulshadaasu iyo bulshada kaleeta isku hor yimaadiin oy ayagu waxa kor ka daadeeyaan oo yacni labadaa laysku badax baneeyo ooy wada hadlaan ooy wada fadhiistaan oy oy ayagu arrimahooda ka tashadaan saasaa la arki jiray laakiin waxaan u arkayaa in dad yacni la keeno oo ama diyaarada lagu soo qaado ama yacni la yidhaaho aniga gacan ku suubisa in la geeyo waxaan u arkayaa dadkaasu meelu wax una noqdow rabaa ama meelu joogow rabaa ha dhoobeeto meeshaa dhibaataa ka imaana dhibaatadaasna anagu waa u jeednaa iyaguna waa og yihiin marka wixii ka yimaada ayagaa dhabarka saarinayo
waa gartay hadda beelaha hiiraan beel ka mid a ayaa shirka ka maqan wasiirka amniga cabdirasaaq cumar oo isna hadlay shirkii jawhar markii la furay waxa uu yidhi cid weliboo shirka hadda ka maqan loona yeeray waa la keenayaa oo shirka way imaanaysaa khilaafaad yar yar oo aan badnayn shirkana aan hakinayn ayaa jira ayuu yidhi arrintaadi kuma waragtaan
waxaa la yidhi horta beentu beentu waa xaaraan oo waa wax qada aan wax lagu gaarin laakiin in dadka laga been sheega lama rabo beenaha ka maqan iyo beelaysaas ka tahay lamale heer hiiraan hadda wax ka maqan oo ka soo kacay oo yacni beel oo yacni waa tabaan oo heer hiiraan tabaan male laakiin meeshay hadda ku biyo shubato waa arki doonaa lamana rabo dadka shacabkaa in laga been sheego ama dadka ahalkaa dhibaato la gaarsiiyo looma baahna annaguna hadda dad waaweynaa nahay waxaan jiri inana sheegno ma rabno mana haytamayno waxaan leenahay shirkaas waa fishilanyey wuxuu ku fishilmayne waa loo jeedaa oo ama beesha caalamkaa ujeeda ama dadka waxgaradaha ujeeda marka yani waxaad arki doontaa arrintaas uu leeyahay wasiirku waa waa beelaha ka maqan ou leeyahay wax hiiraan ka maqan oo hiiraan usoo socdaa uma jiraan waxaan leeyahay insha allahu ilaahay idankiis meeshay ka biyo shubato waa fiiri doonaa
waa gartay hadda marka qodobo ayaa dabcan la isku khilaafsan yahay oo beelaha reer hiiraanna qaarkood ay diideen idinkana waxaad hadda dawladda ku xirteen dhowr shuruud oo shirka ka qaybgalkiisa ku saabsan suuragal ma tahay markaa in wasiirka amniga cabdirasaaq uu ku guuleysto inaad shirka tagtaan
may cabdiraxmaan waa ninkaas waa nin hadda yani wasiir ah anigu waxba ka sheegi mahaayo nimankaasu niman wasiiraa waaye laakiin waxaa la rabaa wasiiri hadday yihiinna waxaa jiro madaxweyneyaa meesha tegey haddii xal jiro waxaa tegey ra-iisulwaariyaa tegey meesha haddii ilaahayaa ma aha in waxaan jirin laga soo qaado marka meeshana waxaa loo baahan yahay in dadka aan laga been sheegin oo horta laga rur sheego oo yani wixii ka maqan dadka ay tabanaan amay og yihiin in loo sheegaa la rabaa laga qanciyaa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay dadkaas yaa loo horseedin dhibaato jowar waa la og yahay oo hadda nimanka degan waa naqaanaa waa ognahay hiiraan dadka deganna waa la yaqaan marka waxaan leeyahay dadkaas marka horaan horu sheegin in laysku madax baneeya waa fiicneed haddii ay noqon wayda waxaan leeyahay meeshaa dhibaataa ka imaani dhibaatadaas ka imaanayda iyo miday wadaan midii u qayroona ayagaa sheegi doonta anigana fikradayda mugaad rabto waxay tahay in yacni dadka aan laysku dirin oo cadaalad looga shaqeeyo oo wadadii ama dawladu laheed ama shacabku lahay in loo maro saasaa ila qubta